بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعيn amا bعd bab qala الإmam الbخariي رaximh الlه taعaalى baabu mawcidaة الrajuل ibnath lxaali زawjiha baabu bayaani mawcidaة الrajuli ninkii waanadiisii cadaynteediibu u baab yahay ibnatahu uu waaniyo gabadhiisa lixaali zawjihaa ninkeeda xaalkiisa dartiisna uu u waaniyo qaala xadahanaa abulyamaan wa huwa alxakamu bnu naafic alximsiyu qaala akhbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamsata can الzuhriyi qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni abi thawr can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal lam azl xariisan calى an as'la cumara bna alkhadaab can اlmar'atayni min aswaaji الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama alatayni qaala allahu tacaala in tatuuba ilى اllahi faqad sagad quluubukuma wuxuu leeyahy ibnu cabaas lam azal ma aanan ka tegin oo kama zuulin xariisan mid ku dadaalaya inaan ahay calaa an as'ala inaan weydiiyo cumara bna alkhadaab can اlmar'atayni labadii naagood min aswaaji الnabiyi sal ll ly slam nabiga xaasaskiisana ka mid ahaayeen allatayni labada oo qaala allahu tacaala alla uu ka yidhi sha'nigooda in tatuubaa ila allahi faqad sagad quluubukumaa labada naag ee rasuulka xaasaskiisa ka mid ahaayeen oo nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalama alla uu aayaddan ka soo dejiyey oo iyaga laga hadlaayo faqad sagad quluubukumaa yaan su-aalay buu leeyahay ayaan ma aanan ka zuulin inaan cumar weydiinayo inaan saa rabo xataa xaja ilaa cumar uu xajiyey waxajajtu macahu anigana aan la xajiyey wacadala jidkiibuu ka leexday cumar wacadaltu macahu waan la leexday anigana biidaawatin ayaan ula leexday biidaawatin buraashad biyo ay ku jiraan oo istajo iyo weyso iyo inuu ka dhigto aan rabo ayaan maceeda la leexday fatabaraza bannaanka ayuu u baxayoo cumar waa soo xaajo gutay uma jaa waa yimid fasakabtu calaa yadayhi labadiisa gacmoodaan ugu shushubay korkooda minhaa ayaan ka shubay buraashadii xaggeeda fatawada'a waa weyse qaatay faqultu lahu waxaan ku idhi yaa amiira almu'miniin man ilmar'ataani labada naagood waa ayo min aswaaji nabiyi sal ly slam nabiga xaasaskiisa ka mid ah allataani labadaas oo qaala allahu tacaala alla uu dhahaayo in tatuubaa ila allahi faqad sagad quluubukumaa marka ibnu cabaas laba sano meelahaasay ku qaadatay inuu weydiiyo su-aashaas cumar waa heybad uu marka ka heebeysanayo cumar ayuu sidaa uga ula aamusnaa faqul marka su-aashiibuu marka fursad u helay waana su-aalay qaala waxa uu yidhi waa cajaban laka ya bna cabaas layaab alla yaab badana ibnu cabaasow yacnii yaab layaab badnida ya bna cabaas humaa caa-ishatu wa xafsatu caa-isho iyo xafso waay marka layaabka uu sheegayo maxay tahay marka waa cajabanta layaabka waxay tahay adiga oo tafsiirka aada u yaqaano su-aal badan faham badan yacnii labadan naag sideed ku garan weysay oo kale way sideeday kaaga fakatay arrintaas arrin la yaab leh waaye ayb uma istaqbala cumaru cumar wuxuu qaabilay oo u soo jeestay alxadiida sheekadii yosuuquhu isagoo kaxaynaya sheekada qaala waxa uu yidhi kuntu ana wajaarun lii aniga iyo deris aan lahaa oo min al ansaari ansaar ka mid ah waxaan ahayn ninkaasoo fii bani umayata bni zayd qoladaa ka dhashay wahum iyaguna min cawaali lmadiinati madiine bannaankeeday degan yihiin cawaalideedee wa kunnaa waxaanu ahayn natanaawabu inaan tookaysanayno annusuula degid cala nabiyi sal l slama nebiga agtiisa la dego oo maalinba labadeenna midaa nebiga aadayay sala allahu calayhi wasalam fayanzilu yowman maalin isagaa degaayey waanzilu yowman maalinna anaa degayey faidaa nasaltu haddii aan dego ji'tuhu waxaan ula imaanayey bimaa xadata wixii soo cusboonaado min khabari dalika alyowm maalintaa warkeeda ah oo min alwaxyi ow gayrihi waxyi iyo gayrkiisna ah waidaa nasala haddii uu soo dego isaga haddii uu degana facala midla dalika kaagaasoo kale uu samaynayey yani labadeenna mashquulaan ahayn marka maalinna nin inuu tago maalinna ninka kale uu tago maslaxadii marka maalinta ninka taga maa ninka kale inuu qabto ninkii tegeyna wixii waxyiyo soo kordha cilmi nebiga wuxuu sheego inuu ninkan kale usoo sheego waxaa laga qaadanayaa marka qofka haddii uu mashquul yahay oo dalabka cilmiga iyo uu mashquul ka yahay inuu waqti iyo nidaam uu samaysto ee uu yidhaahdo dersigii ku dhaafay maalinkaas qof aad kula ceshato ama qof kuu sheego inaad leedahay ayb lanna cumar iyo ninkan waa kala tookeysanayeen maalinba ninka maqan ayaa loo sheegayey oo kan joogo oo u sheegayey waxa soo kordho wa kunnaa anagu waxaan ahayn macshara qurayshin reer quraysh haddaan nahay naqlibu nisaaa naagaha inaan ka adag nahay falamaa qadimnaa cala alansaari ansaar markaan usoo galnay idaa qowmun waaba dad ansaartu taqlibuhum nisaa'uhum naagahooda ay ka adag yihiin oo naagaha ayaka ka adag fadafiqa nisaa'unaa naagaheenna waxay gudagaleen ya'khudna inay qaadanayaan min adabi nisaa'i alansaar ansaarta naagahooda aadaabtoodii iyo caadadoodii inay qaadanayaan fa sakhibtu waxaan ku qayliyey cala mra'atii xaaskayga fa raajacatnii waa igu war celisay fa ankartu waan ku inkiray an turaajicanii inay war igu soo celiso qaalat waxay tidhi walima tunkiru maxaad u inkiraysaa an uraajicaka inaan war kugu soo celiyo adiga fa wallaahi baan ku dhaartay ina aswaaja annabiyi sal ll ly slam nebiga xaasaskiisa la yuraajicnahu warka waa ku celiyaan aday maxaad u diidaysaa rasuulkiibaaba warka lagu celiyaaye oo xaasaskiisu ay warka ku celiyaane wa ina ixdaahunna middoodna latahjuruhu way ka aamusaysaa oo way ka tegaysaa alyowma maalin xata leyl ilaa habeenkii laga gaaro ayb faafzacanii daalika cumar wuxuu yidhi arrintaabaa i argagixisay waqultu lahaa waxaan idhi oo naweyntii ku yidhi qad khaaba man facala daaliki daaliki minhunna waa hoogay qofkii waxaa sameeyo idinka idinka mid ah uma jamactu calaya hiyaabii dharkaygaan isku riday fanasaltu waan degay fadakaltu calaa xafsata xafse oo gabadhiisii ahayd ayaan u galay buu leeyahay faqultu lahaa waxaan ku yidhi ay xafsatu xafsaay atuqaadibu ma la carootantaa ixdaakunna middiin annabiya sal ll ly slama nebiga alyowma maalinka xata leyl ilaa habeenkii oo middiin nebiga ma la xanaaqtantaa oo yani warka intay ku celiso ma ka aamustaa ayb intay ku xanaaqdo qaalat nacam haah ayay tihi xafsa faqultu waxaan idhi qad khibti wakhasirti waa hoogtay waana khasaartay afa ta'maniina ma ka aamin noqonaysaa an yaqdaba allaahu inuu alla u caroodo liqadabi rasuulillaahi sal ll ly slam nebiga caradiisa darteed inuu alla u caroodo miyaad ka aamin tahay fatahlikii markaa aada halaagsanto ayb maxalushaahidka marka waa meeshaas cumar gabadhiisuu waaninayaa wuxuuna ka waaninayaa fii amri zawjiha ayb intaas waa tarjamadii xadiidka meesha ay iska daboolayaan laa tastakiri الnabiya sal ll ly slam nebiga waxbadsi ha ka dalbanin oo waxaas ii badi iyo waxaas isii iyo ha ku dhibin walaa turaajiciihi ha ku celcelinin nebiga fii shayin arin warka ha ugu celinin walaa tahjuriihi hana ka aamusin oo ha ka hijroonin wasaliinii maa badaa laki waxa aada rabta anigii is-aal anaa ku siinaya ayb hadaad maal iyo waxaa u baahan tahay anigi i weydiiya nebiga iska daa sala allahu calayhi waaalihi wasalam walaa yaqurannaki yaynan ku kadinin an kaanat jaaratuki naagta lagula qabo ee deriskaaga ah caa-ishow ka wadaaye awdaa inay tahay mid yacnii qurux badan minkii adiga kaa qurux badan wa axabba ila nabiyi sal ly slam nebiga agtiisana lagaaga jacayl badan yahay arrintaa yaynan meel kale ku geynin oo aynan ku kadinin yuriidu caa-ishata caa-isha ujeedaa yani naagtan lagula qaba adiga darteed dhibaato ha iskugu gelin ayb oo arrinta ayaanay ku kadinin qaala cumaru cumar waxa uu yidhi wakunnaa qad taxadaثnaa waxaan ku sheekaysannay ana ghasaana qoladaa reer khasaan tancalu اlkhayla fardahoodu inay diyaariyeen oy u kabgeliyeen litakzuwanaa say annaga noogu soo duusho fanazla saaxibi اlansaariyu sheeko waxaa jirtay qoladan reer khasaan inay dagaal soo wadaan oo madiine xaggeeda ay usoo duuli rabaan ayb tancalu lkhayla tuncilu lkhayla labadaba qaadiciyaad waa sheegay oo labada dabdiba waa sheegay laakiin culamaa luga waxay yidhaahdaan tuncilu ayaa sax ah oo rubaaci in laga bixiyo ayaa sax ah bay dhaheen laakiin riwaayada labadaba waa ku timid tancalu iyo tuncilu ayb fanazla saaxibii saaxibkayga ayaa degay alansaariyu ansaariga ahaa yowma nawbatihi tookadiisa maalinteedii farajaca ilaynaa cishaa'an cisha ayuu nagu soo laabtay ayuu noo soo laabtay fadaraba baabii albaabkayga ayuu gargaraacay darban shadiidan garaacis daran wa qaala waxauu yidhaha hama huwa war ma joogaa ninkii fafazictu waan argagaxay fakharajtu ilayhi waan u baxay faqaala waxau yidhi qad xadata alyowma maanta waxaa dhacay amrun cadiimun arrin weyn qultu waxaan idhi maa huwa muxuu yahay ajaa'a hasaanu reer khasaan miyaa yimaadeen khasaan miyaa yimid qaala laa maya buu yidhi bal acdamu min daalika kaagaas wax ka weyn ayaa dhacay waahwalu kana shiddo badan طلqa rasuulu الlahi sal اه slm nisaahu nabiga naagihiisiibuu furay waxaa laga qaadanayaa marka meeshaas cadowga imaatinkiisa iyo dhibkiisa iyo saxaabada waxaa uga daran shu-uunta rasuulka sal اه slam ayb oo isaga haddii ay waxgalaan ama qoyskiisii iyo isagii wax dhex maraan oo isaga yani shu-uuntiisa ayaa ka muhiimsan waxyaabaha kale ayb wuxuu leeyahay marka ninkaas aada sheegayso ama qoladaas arrin ka weyn ayaa soo dariyey oo yimid maxay tahay nebiga inuu naagihiisii furay faqultu waxaan idhi khaabat xafsatu wakhasirat xafsa waa asa waa hoogtay oo waa khasaartay qad kuntu adunnu waan malaynaayey haadaa kan yuushiku inuu dhow yahay an yakuuna an yaqaca yacnii inuu dhaco fa jamactu calaya hiyaabii dharkaygaan isku riday fasallaytu salaata alfajri maca anabiyi sal ll ly slam salaaddii subax baa nebiga la tukaday fadakhala annabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu galay mashrubatan lahu meel jaranjaro loo koro oo qol yacni meel taag a ku yaallo oo jaranjaro loo koraayo ayuu markaa galay faاctazala fiihaa qolkaas ayuu ku dheeraaday oo naagihiisii uu kaga dheeraaday wadakaltu calىa xafsata xafsaan u galay faidaa hiya tabkii waaba ooynaysaa faqultu waxaan ku yidhi maa yubkiiki maxaa kaa ooyin siinayo alam akun xadartuki miyaanan aniga kuu digin haadaa arrinkan arrinkan miyaanan kugu digin aniga aطallaqakuna الnabiyu sal ا ly slam nebigu ma idin furay qaalat laa adrii ma ogi bay tihi haa huwa daa waa kan isaga muctasilun dheeraaday fi lmashrubati qolkaas dabaqa ah oo yacni koreeyo fakharajtu waan baxay fajiئtu ilى اlmimbari mimbarkii ayaan markaa imid agtiisa faidaa xawlahu rahdun jamaaco ayaa mimbarkii ku sugan yabkii bacduhum qaarkood ay ooynayaan murugo darteed fajalastu macahum qaliilan wax yar ayaan la fadhiistay ثuma galabanii ma ajidu waxa aan dareemayaa iga adkaaday markaas cabaar baan la fadhiyey waxa ihayo oo aan dareensanahay ayaa aan la sii joogi waayey oo iga qaalib noqday fajiئtu اlmashrubata qolkii ayaan imid allatii fiiha الnabiyu sal ا l slam nebiga uu ku jiray faqultu ligulaamin lahu aswada wiil nebigu u sugnaaday oo madow addoon u lahayoo madow rabaax ayaa la dhihi jiray ayaan ku idhi ista'din licumara cumar u idin dalaba orad waxaa laga qaadanayaa marka in la samaysan karo qof marka qofka dadka usoo geliyo oo inay joogaan u sheego oo sidii qof xoghayn iyo oo kale ah in la samaysan kara ama bawaab ayb cumar marka u idin dalab ayuu yidhi fadakala algulaamu addoonkii markaa wuu u galay fakallama الnabiya sal ا l slm nebiguu la hadlay uma rajaca waa soo laabtay faqaala kallamtu الnabiya sal ا l slm nebigaan la hadlay wadakartuka waa kuu sheegay lahu isaga fasamata waana iska aamusay waxaa laga qaadanaya qofku mararka qaar inuu inta idin laga idin dalbado jawaab uunan bixinin shib iska dhaho ibnu xajar marka wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanayaa mararka qaar qof aadan hadalna dhihi karin markaasna adiga aadan rabin inaad u jawaabto sida ugu fiican waa maxay sukuut hanina iska aamusto isaguna waa isgaranayaa adigana warkaama tegin markaasna ayb isaguna waa isdareemaan mararka qaar marka sukuutku hadalka isagaa ka fiican ayb fansaraftu waa iska tegey xataa jalastu maca arahdi aladiina cinda almimbar qoladii mimbarka agtiisa joogtay ilaa aan kala fadhiistay uma galabanii waxaa iga adkaaday maa ajidu waxa aan dareemayo faji'tu waan imid faqultu lilgulaami gulaamkii baa waxaan ku idhi ista'din licumara cumar u idin dalab haddana fadakala uma rajaca faqaala qad dakartuka lahu fasamata waa kaa aamusay farajactu fajalastu maca arahdi aladiina cinda almimbar ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر هdna mr سدحاad فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما ولyت markaan jeestay منصرفا أnoo tegaayo قاaل waxa uu yidhi إdا الغuلاaم يدcوuنيi أdoonkiiba ii yeerayo ayb faqaala qad adina laka الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebiga waa kuu idmay ayuu yidhi fadakaltu calىa rasuuli اllahi sal ly slama nebigan usoo galay faidaa huwa mudajicun waaba jiifaa calىa rimaali xasiirin gogol caw ka samaysan ayuu ku jiifaa laysa baynahu wa baynahu firaash yani isaga iyo gogashaasi waxba uma dhexeeya firaash ah cawdaas yani derintaas cawda ka samaysan iyo isaga jirkiisa wax gogol ah oo u dhaxaysa male yacni joodari iyo waxba maleh qad ahara arimaalu cawdii ay saamaysay bijanbihi dhinaciisa yani qofka de caw markuu ku jiifo ee korkiisa marka uu yani muddo cabaar uu ku hayo meesha uu ku haayo reedkeedaa ka soo baxayo mutaki-an calaa wisaadatin barkinna markaa yacni uu ku dangiigo min adamin maqaar ka samaysan xashwuhaa cubkeedana liifun qumbo uu yahay fasallamtu calayhi waan salaamay uma qultu waxaan idhi wa ana qaa'imun anoo taagan yaa rasuula allah rasuul allow adallaqta nisaa'aka naagahaagii ma furtay farafaca ilaya basarahu araggiisiibuu kor iigu qaaday faqaala laa may buu yidhi ma furin faqultu waxaan idhi allaahu akbar intaas marka waa farxay marka uma qultu waxaan idhi wa ana qaa'imun anoo taagan asta'nisu yacnii warka aan weheshanayo aan rabo warka inaan sii wado oo yacnii nebiga aan weheshanayo warkiina aan sii wa sii wado yaa rasuula allah low ra'aytanii haddaad i arki lahayd wa kunnaa macshara quraysh annaga waxaan ahayn haddaan reer qurayshnahay naqlibu nisaa naagaha waa ka adkayn falamaa qadimna almadiinata madiina markaan nimid idaa qowmun taglibuhum nisaa'uhum dad ayaan ugu nimid naaguhu ay ka adag yihiin fatabasama annabiyu sal l slam nebigu waa dhool la caddeeyey uma qultu waxaan idhi yaa rasuula allah low ra'aytanii haddaa i arki lahayd wadakhaltu calaa xafsata xafse aan u galay faqultu laha waxaan ku idhi laa yagurannaki younan ku kadinin an kaanat jaaratuki awdaa minki naagta lagula qabo oo adiga deriska kula ah inay kaa qurux badan tahay inay kaa qurux badan tahay darteed iyo ha u kadsoomin wa axaba ila اnabiyi sala اllahu calayhi wasalama nebiguna uu kaa jecel yahay yuriidu caaishata fatabasama الnabiyu sal l l slama nebigii waa dhoolla caddeeyey tabasumatan ukhraa dhoolo caddayn kale ayuu dhoolo caddeeyey ayb fajalastu waan fadhiistay xiina ra'aytu tabasama xiina ra'aytuhu markaan arkay tabasama inuu dhoolo caddeeyey farafactu basarii araggaygan kor u qaaday fii beytihi gurigiisa dhexdiisa gurigaan saa u fiiriyey u daymooday fa wallaahi baan ku dhaartee wuxuu yidhi maa ra'aytu ma aanan arkin fii beytihi gurigiisa shay-an shay yaruddu lbasara aragga soo celiyo ayb hayra ahabatin alaaatin saddex maqaar saddex idiin maahane ayb ahaba waa jamcu ihaab ihaabkana waxaa la yidhaha marka maqaarka aan aad weli loo magdaynin oon si fiican loo magdaynin oon loo deebaynin ayaa waxaa la yidhaahdaa uhub ayb fucul iyo facalatin labada waa la isaga jamciya faqultu yaa rasuula allah udcu llaaha alla bari falyuwasic calaa ummatika ummadaada ha waasiciye nolosha faina faarisan faris iyo waruuma iyo ruum qad wusica calayhim waa loo waasiciyey adduunka wa ucdu dunyaa addunyaa la siiyey wahum laa yacbuduuna allaha allana ma caabudayaan fajalasa nabiyu sal l slam nebigu waa soo fadhiistay wa kaana mutaki'an waa dengiigay markii hore faqaala awa fii hada anta yabna alkhaaab yacni awa fii shakin anta yabna alkhaaabay ka dhigan tahay cumarow shaki miyaa kugu jiro ma shakisan tahay inay ayaguna adduunyo haystaan ayagoo aan ilaahay caabudaynin annaga alla caabudaynin adduunyadeennu ay yar tahay arrintaas shaki miyay ku gelisay ayb inna ulaa'ika kuwaadaas qowmun qolo weeyaan cujiluu loo soo dedejiyey dayibaatihim waa la dedejiyeyoo waxaa loo dedejiyey dayibaadkoodii fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda ayaa loogu soo dedejiyey faqultu yaa rasuula allah istaqfir lii waxaan ihi rasuul allow ilaahay dembi dhaaf ii weydii waxaa laga qaadanayaa marka adduunyada ilaahay inuu siinayo cid caabuddo iyo cid aan caabudaynin labadaba ictibaar weynna ayna lahayn mas'alo kalena waa laga qaadanayaa bay dhaheen culummada qof kasta oo nolosha loo waasiciyo ajarkiisii aakhiro ayuu qeyb ka qaatay adduunyada uu ku qaatay ayb lanna yani xadiidka marka wuxuu tilmaamay ina ulaa'ika qowmun cujiluu طayibaatihim fi اlxayaati اdunyaa ayb walidaalika saxaabadu khabaab markii uu isagoo guri dhisanaya iyo ay u yimaadeen taabiciinta iyagoo cilmi iyo ka qaadanaya intuu soo usoo fadhiistay marada jilibka ku xirtay ayuu ka sheekeeyey muscab bnu cumayr dad annaga naga khayr badan ayaa intay dhinteen jihaad ku dhintay ayaa wax lagu karfaniyo loo waayey ayb annagana wuxuu leeyay waa kanaa waxaanan haysanayo guryahaanaan dhisaynaa isaga markaas bood ka dumeeyu dhisaaye ayb faاctazla الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nisaahu nabiga naagihiisii buu ka dheeraaday min ajli dalika alxadiid sheekadaas darteed xiina markii afshathu ay faafisay xafsatu xafsa ilaa caa-ishata ay u faafisay yani sheekadeeda waxay ahayd waa soo marno kitaabu tafsiir suuratu taxriim ayaan ku soo marnay ayb ayb marka ama qisadii maariyo inay ahayd ama malab nebigu uu soo cabay waa tii marka uu ka soo cabay zaynab agteeda markii ay ogaadeen waa tii uu ka dhaartay nebiga sal l slam cidna ha u sheegin ayuu yidhi way faafiyeen marka ayb arrintaa darteed ayuu nebiga uga dheeraaday naagihiisa tiscan wa cishriina leylatan labaatan iyo sagaal habeen wa kaana qaala wuxuu ahaa nebigu inuu yidhi maa ana bidaakhilin calayhina shahran bil uma gelayi buu yidhi naagaha min shiddati mawjidatihi caradiisa darnaanteeda calayhina iyaga u carooday korkooda xiina markii caatabahu llaahu alla uu canaantay oo lima tuxarimu maa axalla allaahu markii la yidhi falamaa madad markay tagtay tiscun wacishruuna leylatan labaatan iyo sagaal habeen dakhala calaa caa'ishata ayuu u galay fabada'a bihaa iyada ayuu ku bilaabay faqaalat lahu caa'ishatu caaisha waxay ku tidhi yaa rasuula allah innaka kunta qad aqsamta adigu waad dhaaratay anlaa tadkhula calaynaa shahran bil inaadan noo soo gelin haddana sagaal iyo labaatan baad ku soo degtay wainamaa asbaxta waad soo waabariisatay min tiscin wacishriina leylatan sagaal iyo labaatan habeen acuduhaa waan tirinaya caddan tirin ayb faqaala markaa wuxuu yidhi ashahru tiscun wacishruuna leylatan bishu waa sagaal iyo labaatan habeen yacnii bisha sagaal labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqotaaho wa kaana dalika shahru bishaas tiscan wacishriina leylatan bay ahaydna qaalat caaishatu marka meeshan waxaa laga qaadanayaa ninku inuu naagihiisa ka dhaaro karo oo uu dhahayo idinma imaanayo hadday afar bilood gaarto kabacdi waa in marka xaakimka ama qaadiga loo geeyo naagtii u laabo ama fur ama u laabo oo ka kafaaro guda dhaartaada saas u dhahayaan liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa-uu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicu caliim ayb waxaa kaloo laga qaadanaya ninku haddii uu reerihiisa uga maqnaado sidaasoo kale midda ugu horeyso oo u imaanayo isaga khiyaar u leh meeshii tookada ay joogtay inuu ka wada qasab maaha hadda nebigu waa soo degay yaa tookada lahay iyo ma dhihin caaisho isaga yimid waana dhici kartaa inay tookada iyada ay lahaydna waa muxtamal ayb uma anzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey aayat الtakhayur yaa ayuha الnabiyu qul liأswaajika in kuntunna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu wadaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajra cadiima aayaddaas waa marka aayat takhayur fabada'a bi aniga ayuu igu bilaabay awala imra'atin naag midda ugu horeyso min nisaa'ihi fakhtartuhu isagaan doortay uma khayara nisaa'ahu kullahunna kulligoodba waddana khiyaar geliyey faqulna midla maa qaalat caa'ishatu waxay yidhaahdeen wixii caa-isha ay tidhi ayb xadiidkan marka maxalu shaahidka cumar oo xafso waaninayo ayb mawcidatu rajuli ibnatahu inuu waaniyo lixaali zawjiha ninkeeda dartiisa xadiidkanna marka isagoo dheer hadda ka horna uuna soo maray wuxuuna u soo maray kitaabu lmadaalim kitaabu lmadaalim ayaan ku soo marnay ayb halkan buu marka laakiin aada oo ugu sharxay ibnu xajar ayb fawaa-idda marka waxyaabaha ku jiro aaduu meeshaan marka fawaa-id badan buu uga bixiyey idinka akhriyay marka baabu sowmi اlmar'ati biidni zawjihaa taطawucan naagtii soonkeeda xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay biidni zawjihaa ninkeeda idinkiisa ay ku soonto taطawucan soonka sunnada ah yacnii soonka sunnada ah inay soonto ninkeedu marka u idmo saddex qaybood buu soonku noqon karaa imaa sunno imaa ramadaanka iyo imaa soon qallo ah soonka qallada marka haddii uunan ciriiri ahayn oo uu xoogaa waqti uu haysto da waa inay ka idin qaadato isaga xataa laanna maanta hadduu u baahan yahay berriyay samay kartaa soomi kartaa midka ramadaan isagada waa mudayaq waajibkiisu ciriiriyaa ku jiro oo waa waajib oo mudayaq ah waaye waa isaga cidna marka taasi ma waa in nink ninka ugama fasax ma uga fasax qaadanayso soonka sunnada ahna waxaa ka horeeya daacada ninka lanna hada waa waajib daacadan oo istimtaac uu ku leeyahay ee soonkanna waa sunno marka waa inay isaga fasax ka qaadato ayb qaala marka sidaasay u kala yahay soonku marka qaala xadaanaa moxamed bnu marka waajibka mudayaqa ramadaanka fasax uma baahna qallada laftirkeeda haddii cariiri uu soo galo ma u baahna fasax see cariiri usoo galaa maalan soonkii hore ayaa waxaa lagu leeyahay toban maalmood haddana shacbaan tobanaa ka dhiman soonka kale hadduu ugu soo galo dhibaato kalaa imaanayso idcaam iyo waxbaa laga raboonayaan marka ii kaadi waa dhihi kartaan ayb qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa macmarun can hamaami bni munabih can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayh waalihi wasalama laa tasuumu lmar'atu naagta ma soomayso waa khabarun bimacna nahyi yacnii yaynan soomin waaye wa bacluhaa walxaal bacluhaa ninkeedana shaahidun ou joogo ilaa biidnihi isaga fasaxiisa maahane ou fasaxo tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan xadiidkan culimmada qaar waxay dhaheen waxaa wanaagsanayd kitaabu siyaam inuu ku soo saaro kitaabu siyaam kuma soo saarina intuu ku soo saaray ayb lam yadkurhu lbukhaariyu fi kitaabi siyaam kitaabu marka abwaabta oo mucaasharadu ku keenay ayb dabcan calaaqa waa la leeyahay mucaasharada laakiin halkaasuu usoo degdegaa dihniga oo hadda qof hadduu rabo inuu xadiidkan raadiyo meesha ugu horeyso kusoo dhacaysa waa kitaabu sowm baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa baatat ilmar'atu naagtu hadday bariso muhaajiratan iyadoo ka tagtay oo la collaytantay firaasha zawjihaa ninkeeda gogashiisa iyadoo ka tagtay haddii ay bariso xaalkeedu see noqona qال xdثna mحمد بن بشhاaر وهو بنداr qال xdثna بن أbي عadي عن شعبة عن سليمان عن أbي xاaزم عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إdا dacى الرaجل امرأته ninku hadduu naagtiisa u yeero ilىa فirاaشhihi gogashiisa oo ugu yeero faأbت ay diido an تaجiئa inay u timaado lacanat halmalaaئikaةu malaa'igta ayaa lacnadayso xataa tusbixa ilaa ay ka waaberiisato ayb marka shayga lacnada waajibiyey waa kabiiro kabaa'irta ka mida ayb marka naagtu inay ninkeeda isu makanin weyso bilaa sabab oo maanic sharciya hadduunan jirin laba maanicaa jirto maanic sharci ah iyo maanic xisi ah haddii maanic sharciya ou jiro maalan maanica sharcigu waa xaydkii oo kale naagta iyadoo xaa'id ah buu ninkii rabaa war iga tag hadday tiraahda marka maku dembaabayso laanna xaydku waa maanic sharci ah maanica xisiga ahna waxa uu yahay naagtu haddii laba dhakhtar oo yacni cadli ah oo aan faasiqiin ahayn hadday caddeeyaan naagtaas haddii loo tago in dhibaata ku imaanayso kale xagga caafimaadkeeda hadday isdi hadday diiddo marka dhib ma laha waa maanic oo xisi ah baa ku qumay markaas ayb laakiin as labadaas maanic la-aantood naagtu inay diiddo ninkeeda waa kabiiro ayb oo min alkabaa'ir ah qaala xadaanaa moxamed bnu carcarata qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can zuraara can abi hurayrata qaal zuraara waa zuraarat bnu abi awfa ayb ninkii isagoo la akrinaayo wuxuu akriyey faidaa nuqira fi الnaaquur ayuu akriyey suuraةu mudahir markaasa waxaa ku dhacday shahqaa qabatay waa u dhintayba cabsi darteed mowqifkaas intuu suuraystay ayuu cabsidii la dhintayba ayb zuraarat bnu abi awfa marka xadiidkan abu hurayra u ka warina ayb xadiid kalena kitaabu اlcidqi buu nagu soo maray ayb laba xadiiu ka warina midna waa kan midna kitaabu اlcidqi bukhaariga wuxuu ku leeyahay xadiid kale oo cimraan bnu xuseyn uu ka warinayo diyaaduu ku imaan doonaa in sha allahu tafsiiru cabasana xadiidaa ku yimid oo cimraan uu ka warinayo ayb وتqdma lh في تfsيr cabسة xadيiث min riwاayaته عan sعد بن هiشhاaم عan cاaئشhaةa وhاhy وhذا جamيiع ma lahu في الصحيiح bukhaarي oo dhan marka intaasuu ku leeyahay labo abu hureyre uu ka warinayo hal cmraan iyo hal caaئشha uu gelayo intaba qataadaana ka warinaya isagana can abi hurayrata qaal qaala nabiyu sal l slam idaa baatat ilmar'atu naagta haddii ay bariso muhaajiratan iyadoo ka tagtay firaasha zawjihaa ninkeeda gogashiisa lacanatha almalaa'ikatu xataa tarjica malaa'igtaa lacnadaysa ilaa ay soo laabato ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa ta'danu lmar'atu naagta u idmi mayso fii beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa liaxadin qofna ilaa biidnihi isaga idinkiisa maahane qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun qaala xadaanaa abuzinaad wa huwa cabdullaahi bnu dakwaan can alacraj wa huwa cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa yaxilu lilmar'ati haweeneyda uma xalaal aha an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa shaahidu ninkeedoo joogo ilaa biidnihi isaga idinkiisa maahane walaa ta'dana fii beytihi wa anlaa ta'dana ayb walaa ta'dana mau idin dhig ayb waa inaynan u idmin fii beytihi gurigiisa ilaa biidnihi isaga idinkiisa maahane wamaa anfaqad waxay bixiso min nafaqatin oo nafaqo ah can gayri amrihi amarkiisa la-aantiis ay ku bixiso yacnii amarka hadda kee loo jeedaa can gayri amrihi sariixi waay marka amarkiisa sariixa ah la-aantiis waxay bixiso amarku waa labo mid sariixa oo heblaayay waxaas bixi iyo mid uunan dhihin laakiin raalli uu iska yahay maskiin iridda soo istaagay oo muufo la siiyey ama alkooxba rooti la siiyey iyo kun shilin la siiyey iyo dhawahaas inuunan diidaynin waa iska ogtaha laakiin amar sariixa haddana ma qabto kaas waay marka can amrihi can amrihi sariix ayb sidaasaa ku dhiganay marka fa inahu yuaddaa ilayhi yu-addaa waa la gudanayaa ilayhi xaggiisa shadruhu ajarkaasi nus ayuu ku leeyahay nusna iyadaa leh macnuhu marka saas ajrigaa naagtaasi wax bixisay isaguna uunan amar rasmi ah siinin laakiin raalli uu ku yahay markaas hal nus buu leeyahay iyadana nus leanna asna waa soo shaqeeyey iyadana waa waa bixisay wixii laakiin uunan amar u siinin curfigana uunan keenaynin ninkaa inuu aqbalaayo caadadu aynan keenaynin khaaabi oo kale wuxuu leeyahay waa inay guddo xagee laga kabaa marka biilka la siiyay ka kabaysaa ayb iyada lay u taallaa marka haddii maalan maanta biil la siiyo toban dollar ay bixiso toban dollar in la bixiyo aana aynan ahayn caado iyada marka berri oo kale waa inay toban dollar iska goyso waa laga rabaa ayb leanna naagta nafaqada iyadaa iska leh marka waa inay xoolaheeda ka bixiso ayb shayga marka ay bixinayso waa in amar sariixa ay u qabto ama mid curfi ah oo curfiga uu keenayo waayahay xadiidkan mas'alo kalena waa laga qaadanaa warawaahu abuzinaad ayضa can muusa can abihi can abi hurayrata fi الsawm ayb halkan marka ayb mas'alo kaleu keenay oo marka la leeyahay naagtu waa inayna ninka gurigiisa u idmin cidna soo gelinin ilaa qofkau isaga u idma maahane qaraabadeeda ka waran marka naam ayb hooyadeed iyo aabbaheed iyo say noqonaya marka inay u idinto guriga inay iska soo galaan ninka idinkiisa la-aantiis maxay noqonay iyada wuxuu leeyahay fi lxadiidi xujatun cala almaalikiyati xadiidka maalikiyada ayuu xujo ku yahay fii tajwiizi dukhuuli اlabi wa naxwihi beyt almar'ati bigayri idni zawjiha aabbaha iyo naagta qaraabadeeda iyo gurigii inay soo gelin karto ninkoon u idmin saasay qabaan maalikiyada xadiidkan marka iyaga xujow ku yaalaana xadiidkan caam waayn qofna ayaa la yidhi wa ajaabuu can اlxadiidi xadiidka waxay uga jawaabeen biannahu mucaaradun bisilati raxm xadiidka waxaa lagu caaridayaaba inan qaraabada hala xiriiriyaa la yidhi dadkanna waa qaraabo wa ana bayna alxadiideyni cumuuman wa khusuusan wajhiyan ayaa ka dhaxeeyo fayaxtaaju ilaa murajix labada xadiid marka qaraabada hala xiriiriyo iyo kan in la jamciyay u baahanayaan ayb wa yumkinu an yuqaala waxaa suuragala marka in la dhaho silatu raximi qaraabada in la xiriiriyo inamaa tundabu bimaa yamlikuhu lwaasilu horta qaraabo maxaa lagu xiriiriyaana waxa adiga haysato qofku wuxuu haysto ayuu qaraabada ku xiriiriyaa watasarufu fii beyti zawji ninka gurigiisa oo lagu tasarufaana laa tamlikuhu lmar'atu naagta iskama laha ma hanan karto ilaa biidni zawj ninka inuu idmo maahane fakamaa liahlihaa anlaa tasilahum bimaalihi ilaa biidnihi faidnuhaa lahum fii dukhuuli اlbeyti kadalika ninka intay lacag ka soo qaado hooyadeed iyo aabbaheed ay siiso sida aynan u yeeli karin ilaa inuu isaga u idmo maahane ayaa gurigana sidaas oo kale way isagoo ilaa inuu isaga u idmo maahane inaynan soo gelinaynin ma garatay marka meeshaas aabbaheed iyo hooyadeed ha xiriiriso walaalaheed laakiin ninka maalkiisa maya keeday ku xiriirin kartaa laakiin ninka maalkiisa isaga inay ka idin qaadata way gurigiina sidaas waay gurigiina waa saas laakiin de dadka akhyaarta ah ama dadka fidradoodu saliimka tahay de naag ou qabo waalidkeed iyo muu diidayo dabcan guri nacam inkastoo ay dhaci karaan mararka qaar waalid dhib badanna inuu jiraan nacam oo qoyskuba uunan ka dhaqmi karin mararka qaar nacam mararka qaar way dhaci kartaa laakiin inuu mudaaraad kula dhaqmaa isaga laga rabaa kulley ayb ayb macno kalena marka wuu sheegayaa oo guriga idinkiisa laftirkiisa idin oo waxaa jiro amar sariixa iyo idin curfi ah ayb wa qaala الnawawiyu imaamu nawowi wuxuu yihi fii hada اlxadiidi ishaaratn ayaa ku sugan ilaa annahu laa yufta'atu cala الزawji biاlidni fii beytihi ilaa biidnihi ninka amarka gurigiisa uu u leeyahay lagama boodo waa in isaga looga amar qaato wahuwa maxmuulun calaa maa laa taclamu rida الزawji bihi waxaa lagu xambaaraya marka xadiidkan waa naagtu waxa aynan ogeyn inuu ninka u idmi doono iyo in kale ma soo gelinayso kaas waay amaa low calimat hadday lacallaba ay og tahay rido zawji bidaalika ninku inuu raalli ku yahay dadkaas inay guriga soo galaan oo kale falaa xaraja calayha dhib ma leh kaman jarad caadatuhu sida ninka caadadiisuba ay ku dureersantay biidkhaali diifaani martida inuu soo geliyo mowdican meel mucaddan lahum loo darbay maalan nin baa guri weyn leh qol iyo musqushiis ayuu marti ugu talagalay dadka martida ah naagta marka qof ay taqaano ninkeeda yaqaano marti ah marka ay aragto waa iska soo gelin kartaa isagoo ninkiiba u idmin xataa leanna idin curfi ah baa jiro idin sariixa iyo mid curfiya baa jira meeshii marka inay u diyaariso ay tiraahdo qolkaaga gal waxa ma dhibaysa ayb meeshaan marka dadka ifraad iyo tafriid baa ku jira mararka qaar yacnii caadaadka soomaalidoona istirsaal badanaa ku jiro oo gurigu dadka gelaayo yacnii kharaaja wallaaja yanii qof un gelaayo sii baxaayo soo gelaayo sii baxaayo saasna ma fiicna oo waxaa laga yaabaa in fasaad iyo waxuni ay dhashaan eecaadaadka qaarkoodna xijaaz iyo kale dhulalkan hadda xijaaz iyo kale caadaadka qaar ka jirana in diin laga dhiga iyadana maaha nacam ayb oo hadday iyagu marka caadaadkoodu si ay yihiin iyaga marka caadaadkooda ayagay caado u tahay laakiin wixii aan dhibna lahayn ee ninkuna uu curfi ahaan iskaga ogol yahay isdhexgalna ounan jirin iyo khalwo gurigaas marka qolkaas iyo musqushaas u go-an dadka martida hadday kusoo dhoweyso iyadana ay gurigeeda iska gasho baas ma leh taasoo kale n middaas imaamu nawowi tou sheegayo middaas wayn idin curfi iyo mid sariixa labada waa inay mid un haysato marka naagta qofka laakiin ay isleedahay war ninkan gurigiisa ma u ogol yahay ninkan mase uma ogola hadday timaadana waa joogeysaa n waa ka joogeysaa markaas ma soo gelinayso marka faa'iida muhiima waay marka warkaas imaamu nawowi sawaaء kana xaadiran am gaa'iba falaa yaftakhiru idkhaaluhum ilaa idnin khaasin lidalika dadkaasoo kale marka idin khaasa uma baahna waxaasiluhu anahu laa budda min ictibaari idnihi tafsiila aw ijmaala waa kaas marka ayb labadaa masalo marka laba masalo muhima ninka yacni naagta qaraabadeeda ma iska soo geli kartaa guriga iyo dadka mararka qaar ninku iska ogol yahay idin curfiyana ay u haysato waa laba mas'alo muhima waa calaameyn marka baabu kufraani اlcashi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qaala xadaثanaa musadadu qaala xadaثanaa ismaaciilu qaala akhbarana الtaymiyu can abi cuثmaana can usaamata can الnabiy sal اه l slama qaal qumtu calىa baabi اljannati jannada albaabkeedaan istaagay fakaana caamatu man dakhalahaa dadka gelaya badankood almasaakiinu waay fakaana almasaakiinu caamata man dakhalahaa wa asxaabu اljaddi dheefta dadka u saaxiibkao maalka lehna maxbuusuuna ay yihiin kuwa la xabisay gayra ana asxaaba annaari iyadoo dadka asxaabu naarka qad umira bihim la amray ila naari naarta loo amray wa qumtu calaa baabi nnaari naarta albaabkeedaan istaagay fa idaa caamatu man dakhalaha nisaa dadka gelaya kuwa ugu badan waaba naago xadiidkan marka bilaa tarjamo waa baabku fas baabkii hore calaaqa la leeyahay calaaqadaasna waxay tahay waxyaabaha naarta geliya naagaha waxaa ugu badan idinka ay ku ciyaarayaan iyo ninka gurigiisu ay soo gelinayaan cid uunan u idmin iyo yacni wixii ka horreeyey oo ninkii ay talada ka maroorsanayaan baabu kufraani اlcashiiri wa huwa zawju cashiir yacni zawjka abaaldhaciisa ayuu u baab yahay wa huwa الzawju weeyaan wa huwa alkhaliiطu min almucaasharati cishradu marka waxay tahay isku isdhexgal ninkii naagta dabcan waa isdhexgelayaan min almucaasharati nacam ayuu ka yimid cashiir marka ninka sidaasaa loo yiri ayb fiihi can abi saciidi can الnabiyi sal اl slama qaala xadaثana cabdullahi bn yuha soo marna xadiidkan kitaab اlciideyn iyo meelahaas unagu soo maray qال xdثnا cبdاللh بن يوسف هو التنيسي qال أخبرnا مالك عن زيد بن أسلم عن cطاء بن يسار عن cبداللh بن عباس أنه qاal khasفت الشhمس عlى cهد رasuuل الlahi صلى اه عل sلم qoرaxdii ayaa madoobaatay wqtigii rasuulka faصلىa rasuul الlahi صلى اه عل وسلم والnaasu macahu nebigee dadkiina ay la jiraanna way tukadeen faqاama qiyاama طawيilا istaag dheer buu istaagay naxو min sوraة البqرة ثuma rakca ركوعا طawيilا ثuma رafca faqاama qiyاama طawيilا whuwa duuna alqiyaami اlأwli ثuma rakaca rukuucan طawiila wahuwa duuna الrukuuci اlأwli ثuma sajada ثuma qaama faqaama qiyaama طawiila wahuwa duuna اlqiyaami اlأwl ثuma rakaca rukuucan طawiila wahuwa duuna الrukuuci اlأwl ثuma rafaca faqaama qiyaama طawiila wahuwa duuna اlqiyaami اlأwl ثuma rakaca rukuucan طawiila wahuwa duuna الrukuuci اlأwl ثuma rafaca ثuma sajada ثuma اnsarafa waqad tajalat الshamsu faqaala ina الshamsa wاlqamra aayataani min aayaati اllah laa yaksifaani limowti axadi walaa lixayaatihi faidaa ra'aytum dalika fadkuru llah hadaad aragtaan ilaahay xusa qaaluu yaa rasuula allah ra'aynaaka tanaawalta shay-an fii maqaamika haada meeshaadan aad taagan tahay waxaan ku aragnay inaad wax laacday uma ra'aynaaka takackacta kadib waxaan ku aragnay inaad dibdib usoo guratay qaala inii ra'aytu اljannata aw uriitu اljannata jannadaan arkay ama jannadaa lay tusay fatanaawaltu minhaa cunquudan laan ayaan ka soo qaatay walow akhadtuhu haddii aan qaadan lahaa la akaltu minhu maa baqiyat اddunyaa haddaan soo qaadan lahaa waad ka cuni lahaydeen intay adduunyada jirto wara-aytu naara naartii baan arkay falam ara ma aanan arkin kalyowmi maanta oo kale mandaran wax la fiiriyo qadu weligey wara-aytu akara ahliha annisaa qaaluu lima yaa rasuula allah naarta dadka ugu badan inay naaga yihiin baan arkay lima yaa rasuula allah maxay ku dhacday qaala bikufrihinna kufrigooda qiila waxaa layidhi yakfurna billaah alla miyay ku kufrinayaan qaala yakfurna alcashiir zawjkay ayay abaal dhacayaan marka waa kufraanu nicma wayakfurna alixsaana abaalka ayay ka abaal dhacaan ayb yakfurna alcashiir maxalu shaahidka wa wayakfurna alixsaana ixsaankii loo galayna way ka abaal dhacaan ayb qofka marka ixsaan hadduu kuu sameeyo ixsaankiisa in laga abaal dhaco ma aha ayb bani aadamku way jecel yihiin in loo mahadnaqo ayb markaad wanaag iyo wax uu kuu sameeyo inaad ugu yaraan ama jazaaka allahu khayran dhahdo ama waa mahadsan tahay tiraahdid yacni wuu jecel yahay bani aadamka marka taas in la yeelo qofkaan marka taas yeelin oo sheegashadiisu un ay badnaato abaaldhaciisaa badnaanayo nacam low axsanta haddaad u ixsaan fasho ilaa ixdaahunna midood addahra waqtiga oo dhan uma ra'ad minka shay-an ay wax kaa aragto qaalat waxay dhahaysaa maa ra'aytu minka khayran qadu weligaa khayrkaama arkin waa abaaldhacyoqofku sidiisaba inuu iska quluwi badan yahay wax markuu anfinayo iyo markuu wax sugaayo inuu dabada ka maro ma saxsana soomaalida marka dabciya u yahay dabada inay ka maraan wax walba haddii qofka ixsaan uu sameeyo u sameeyo u sameeyo xoogaa waxuu qaadan karin uu maalin ku arko warkaas wuxuu yahay male naga dhaaf uu leeyahay war ninkaasoo tuu adiga niyo ixsaan kugu leeyahay abaaluu kugu leeyahay war weligeenna wanaaggiisa ma arkina naga daa kulligood marka yacni sidooda wixii dhammaabuu inkiraa kulligiis sida badan marka abaaldhicibaa batay batay dabcigan marka da naagihii awal lagu ogaay hadda raggii iyo naagihii baa ku bateen allah mustacaan ayb baabunay hadakani baabun baab qaala xadaثanaa cثmaan bnu lhaytm qaala xadaثanaa cawf can abi rajaa abi rajaa alcuطaaridi weeyaan can cimraana can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi waslama qaal iطalactu fi اljannati jannadaan fiiriyey fara'aytu akara ahliha اlfuqaraa waxaan arkay dadkoodu inay fuqarada u badan yihiin wطalactu fi الnaar fara'aytu akara ahliha الnisaa taabacahu ayuubu wasalmu bnu zariirin iyay mutaabaceeyeenna cawf ayuub iyo salmu bnu zariir aburajaay ka warinayeen marka cawf ayay mutaabaceeyeen ayb cawf bnu abi jamiila ayb mutaabacada salmu bnu zariir sifatu اljanna ayuu ku keenay min badءi اlkhalqi in kusoo marnay ayb wa fii baabi fadli اlfaqri min ariqaaqna waa ku keeni doonaa ayb ayuub mutaabacadiisana nasaa-i ayaa wariyey baabun ay hada kani baabun baab weyaan lizawjika calayka xaqun ayb halkan aan iska joojino wuxuu bilaabayaa naaguhu xaqa ay nimanka ku leeyihiin hadda nimankii xaqii ay lahaayeen baa soo dhammaaday wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed